idaacad ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in mid ka mid a wariyaashooda ay xireen ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya saxafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay cabdicasiis axmed gurbiye oo ka tirsan idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa xarigga ka wareystay agaasimaha goobjoog xasan maxamed maxamuud oday cabdicasiis axmed gurbiye waxaa looga waayay saldhigga booliiska degmada hodan xalay waxaase xalay ka daarnay in saqar xasay aan xilligan imaan karin saaka markuu tegin muddo markuu fadhiyay ayaa waxaa loo sheegay inuu inuu xarig marka yaa u yeeray marka hore waxaa u yeeray waxaa la dhahaa taliska booliiska gobolka banaadir ayaa shalay xalay noo yeeray waan gartay talisku boolisku marka ma dacwo qof kale ay ka wadeen mase iyagaa haysto waxay nagu sheegeen markaas dacwada inay naga taalo ng nagala rabo maxaa la dhahaa saldhigga booliiska degmada hodan waxaanse u sheegnay inay saq dhexa tahay aanan xilligan haddii sivil tahay booliis nusu furnayn hadii markaan la tashana looyaradeena idakuna waxay nagu raaceen inaan subaxda nimaano saaki ayaan tagnay anigi cabdicasiis saaka markaan tagnay waxaa nagula sheegay in qof in nagala dacwoonayo dacwo naga taalo waxaana qaabila tali ku-xigeenka saldhigga booliiska ee hodan wuxuu noo sheegay in dacwo naga taalo dacwadiisa isagausan xog xog buuxi usan ka haynin markii qofka eeday dacwo dacwada qabaa uu yimaadana loo sheegi doona maxaa la dhahaa ayadoo faahfaahsan muddo laba saaca markaan fajinay xafiiska ayaan waxaan ku dhiray talimaa saxib abdiis qof dacwo naga qabaa joogin wuxuu nagu yiri muddo yar isiiya ku imaan waaye labaatan daqiiq gudood ku imaan waaye qof kasoo kasaxateen abaar labaatankii daqiiq intaan la gaarin wax yar aan fajinay ayaa taliyihii noo imaada wuxuu nagu dhahay niyo waarankaana haystaa aqoonta gobolka banaadir kasoo baxday cabdicasiis kurdiye waa eedaysane maxaa la dhahaa waan xiray xarig waaye adigu waaranka ma aragto ma akrisa warqadda waa akriyay aniga waxaa ku taariikhaysan tahay maanta afar iyo tobanka shalay marka lasoo waa xalay marka lasoo waayana saddex toban ahayd bishu taariikhda cabdicasiis qodobka lagu eedeyna qodob laba boqol iyo labaatan xeerkan qaabka soomaaliyeed ayaa ugu qoran waxaan soo eedaystay oo eedeynta warqadda ay reference ka dhigaysaa xeeraalinta marka xeeraalintu dowladda difaacaysa ay ka dhigan taha
saasay u dhigan taha marka hay-adaha dowladdu way badan yihiin marka ma hay-ado dowladeedoo si gaara ogtihiin baa jira mase waxaad isleedihin hay-ada dowladoo si gaara ognahay ma jiro laakiin xeerka waxaa warqadda u qoran tahay in eedeyn ay soo dacwad soo gudbisatay xeeraalinta maxkamadda gobolka banaadir kuhaasatay ninkaas waaran loo jaro maxkamadda gobolka banaadir waarka in jirto eedeynta meesha ku qoranna waxaa waaye laba boqol iyo labaatan maamul xeerka anqabka soomaaliyeed hadda ma aqrin weli waxa uu sheegayo laakiin sharciga xeerka anqabka soomaaliyeed meel dad badana haysta qodobkaas marka uu sheegayo ayuu ku eedeysan yahay waxaana tuhunsannahay inaysan wax aysan dhaafsiisnayn wax la xiriira warbaahinta xorriyadda saxaafadda
marka waxaad is leedihiin xuriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unbaa lagu haystaa
mdgoobjoogwax wara hore dooladda idinkaga soo gaaray waxaan codsanay inaan maxkamadda haddaba leerada noocano oo maantayba nala horgeeyo waxaan nagula wargeliyey in maxsan hadda shaqaynaynin beri alla idin horgeey doono waan gartay wax warahoo hore dowladda idinkaga soo gaara wasaaradda warfaafinaa jirta hay-adaha dowladda u qaabilsan ma jiro ma jiro ma jiro wax hore hore nooga soo gaara ma jiraan aan ahayn maalin laguto toddobaadkii lasoo dhaafay badan sayid arag uu shir jaraad qabtay sheegayna in goobjoog laga mamnuucay maxaa la dhahaa garoomada ciyaaraha taasaan statement kasoo saarnay shalay ciidan oad uga hadlayseen wasaaradda ciyaaraha cabdicasiis muxuu idiin qaabilsanaa si gaara
waa taaftiraha ahna agaasimukeyn
ma hadli jira wax ma qori jiray
wuu qori jiray qoraaladu wuxuu ahaa maxaa la ahaa bejka qoraal qoraal ahaa
qoraabuu ahaa ma isleedahay qoraaladiisa iyo wuxuu qoray waa loo raacan kara in loo qoraa ma dowladdu dhibsatay ood ogtihiin
mar haddaa weri tahay waxaa laga yaabaa business ama ganacsi qof kale inaad wax ka sheegtid oo asna weriyaha xaq wuxuu leeyahay inuu xogtiisaada haysirta uu sheego waa suurtagal in la dhibsaday waxa uu qoray
marka ma tuhmaysa adigu wax unuu qoro is leedahay ama hadda specific waxaan tuhunsanaya ma jiraan oo aan dhigi karo waxaasa oo qalaba jiray laakiin waxaan tuunsanahay sida caadada u ahayd gabadha maxaa ladahay dawladeena soomaaliyeed in inay inta wax dhibsadaan ay warqad kasoo jartaan ayadoon xeerka sharciga dib u eeg maahan markii ugu horeyso goobjoog weli laga horo hore weli baa loo horay markii dambena waa lasii daaya dabcan marka maxaad isleedihi si gaara goobjoog dawladdu way way way u dhibsanaysaa
sidaa malaynay sanadkanba raboodyada human rights iyo amnesty international iyo waxdhan soo wasaareen waxaa jirta caburin xoogan oo saxaafadda haysata iyo xogta in la xadido waa suurtagal in xogta aan sheegna dawladaysan rabin in la sheego oo dadka lala wadaago waxaa kaloo suurtagala inaysan dawladaysa xisaabtankii sharciga ay rabta ina inay saxaafadda inay dejiso oo taasna ay sababteen in la caburiyo wariyaashu ay xagamada la kulmaan agaasimaha warbaahinta goobjoogaa tahay wax baqdina ma dareemaysa adigu hadda waa dareemeynaa maxaa ladahay haddii wasaaradii ciyaarihii oo aan siyaasad ahayn la siyaasadeeyey oo layiri garoomadiina ma imaan kartaan wariyaashina kama hawlgeli karaan taasoo heshkeenaya inaan wariya shaqa aan u diro aan la baqano naftooda mar haddii lsaqba dhexe taaliyaha booliska oo inta kusoo waa kuleeyahay hebela daahirane waa xiran yahay iyadoon waaran iyo haba maalin cadii wixii la shaqay karay aan la shaqaynin taasna ay ku jirto cabsigelin waa ogtahay maalin maalin ka horreysay gabdho wariyaale ay duubahaya maxaa la lahaa qof naafa ah warbaahinka sameynaya in ciidan iska xirteen taas waxay keenaya marka ciidanka inay inay aan xataanan booliiskii aan nabadeena ku aamini karnay inaysan aanan ammaankeena aanan ku aamini karin kaasi waxa uu ahaa agaasimaha idaacadda goobjoog xasan maxamed maxmuud oo ka hadlayay xarigga wariye cabdicasiis gurbiye dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaan iyaduna dhinaceeda war rasmi ay ka soo saarin xarigga cabdicasiis gurbiye